Magaalada Hargeysa ee maamulka Somalilan ayaa waliba la kadafuray qorshaha Read-Inferiorka, Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska, iyo sidaas oo kale qorshaha cusub ee wasaaradda iyo hawlgallada sanadkan cusub ee labada kun iyo labatan iyo afarta. Munaasabadda daahfurka ayaa waliba ku qayb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda, agaasimo waxeedyada, hay-adaha kula shaqeeya wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda. Intiisu qorshahan dareerya waliba la fiiri doone walyaabowgii in hirgeliyey wasaaradda sanadkii laha dhaafi iyo qorshaha wasaaradda iyo kaleta sanadkan cusuba. Agaasimaha waaxda qorshaynta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska maamulka Somalilan oo ku hadlaya kulanka ayay sheegeen muhiimadda la kuleeyahay iyo sidii shaqada lagu wajahan lahay sanadkan cusub labada kun iyo labaatan iyo afarta.
farxad bay noo tahay maanta ka wasaarad ahaan inaynu halkan iyo madashan oo ay ku dhan yihiin dhammaan isku-duwayaashii gobolladu agaasimo waaxidadii head sectionska qaarkood la taliyayaashii wasaaradda iyo madaxda iyo wasiirku hogaaminayo aynu ku furanayno kulankeedii sanadlaha ahaa ee aynu ku soo bandhigaynay ku gunaanadaynay ku ansixinaynay waxqabadkeenii iyo qorshihii sanadkan labadaba ay ugu muhiimsan yihiin weliba soo bandhigidda qorshaha sanadka labada kun iyo afariyo labaatan ay wasaaraddu ku shaqaynayso kaasi oo aynu buug ka daabici doono ummadda iyo shacabka iyo bulshadeennu aynu la socon doonto waxaynu u qabanayno adeegga aynu hayno iyo horumarka siyaasada iyo xeerarka aynu ku jirno iyo fulintoodaba shirkan maantan iskugu nimi waa shirkeenii sanad walba marka bilowga la gaadho aynu qabsan jirnay aynan ku dejin jirnay iskuna eegi jirnay waxa inoo qorshaysan sanadka inagoo dabcan ka beegeyna muxuu ahaa qorshaheena saddexda shanta sano inoo dejisan wasaarad ahaan iyo qorshaha qaranka more likely approachka sanadkan one day meeting inaan mari doono oo ka yari doonaa doonaa marka laga reebo prestationska waxay u sameynayaan
wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska somalilan injineer cali xoorxoor oo kulunka ku hadalay yaa dhammaan shaqaalahan kuma hadnayay shaqada iyo un haayaan bulshada usoona saas oo kale kala dardaarmay iniyo dejiyana qorshaha sanadlaha ee waxaan idinka doonayaa inaad guntiga geejisaan looaad hawsha nin walba hawl fara badan oo waktiga ka qaada oo wax taraysa oo uu yaqaano ayaa horteenan taalo ha ka fikirina bajetkaa kooban laakiin dadka aad ka mas-uul tihiine faraha badan reer somaliland id sugaya waxaa kusoo kordhinaysaa baan doonaya inaan inaanu halkan ka aragno sida loo qabanayana aan dee isla eegno filayaa ninka muddo laba wiiga baa ku jirteen shir iyo aqoon isweydaarsi iyo iyo iyo iyo borogaraamo la isla wada eegay kuwaasna waynu wada qabanaynaa waynu waynu isla eegeynaa maxaa lay qabanayaa ma aha dadka yahaa maxaa lay qabanaya waa dadka hoose aynu doonayno wax ku qabano soo ma anu maxaa qaban karaa waana tidhahda anu dadkayga maxaan u qaban karaa dalka maxaan u qaban karaa maxaan soo kordhin karaa ya shaqada dawladda xoogsi ma laha xoogsi ma laha haddaad doonayso inaad xoogsato bacdo furo ama ama dukaan laakiin halkan ummaddaa loo shaqaynaya soo ma ya horta inaanu fahamno shaqada dawladda waxaa laga soo doono waa inay maskaxdaada ku caddaataa ku calaamadsanaato